waxay tahay doorka dawladdu hagiddii iyo siyaasaddii iyo manhajkii waxbarashada oo imanka xeerkii sharcigii waxbarashada golaha wasiiradu ansixiyey oo dib loogu noqday aad looga soo shaqeeyey golaha shacabka soomaaliyeed u gudbay manhajkii waxbarashada ayaa isagana oo laga shaqeeyey si uu waxbarashadeennu uga turjuto dhaqankeenna wixii aynu ka qaadanayna ama xisaab ha noqoto ama saynis dunida kale mooyaane ay ku salaysan tahay afkaarta khaldan ee inoo diiday ilaa maanta inaynu saldhigno ee waxbarasho iyo fikir iyo manhaj si- siyaasadeed oo ka turjumaya in la helo afkaartaa mid ka duwan gudbinaya ta dhabta ah gudbinaya la helo bulsho soomaaliyeed oo qof walba mas-uuliyadda saaran kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi la helo ayaa la heli doonaa bulsho soomaaliyeed oo shareecada islaamka ku wada dhaqanta isku xukunka shareecada islaamku ee ay dadka aragtida khaldan maanta ka turjumaya inagu cabiidinayaan sidii abwaankii soomaaliyeed wuxuu- muxuu yidhi migii muggii weelma buuxshee allow mooska yaan jabin muslimkuma cabiidsamo walloon madaxa kaagoy aragti diiniya oo la soo waariday in bilqasab dadka lagaga dhaadhiciyo wax hirgelaya ma aha cid kastood dishaan cid kastood isku qarxisaan cid kastood baabiisaan dadka soomaalidu way noolaan doonaan way soo noolaayeen waanay noolaan doonaan